iyadoo marba marka ka dambeysa ay soo kordhayso wacyiga bulshada ee munaansiinta waxqabadka haweenka iyo ka dhex muuqashada goobaha shaqada ayaa haddana waxaa weli yara fursadaha ay haweenku ka helayaan goobaha shaqada sida kambaniyada iyo shirkadaha taasoo caqabad ku ah haweenka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan haddaba qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada kismaayo ayaa kambaniyada iyo shirkadaha ugu baaqayn haweenka ay mudnaanta koobaad siiyaan hoosna ay u fiiriyaan una simaan xuquuqaha ragga iyo dumarka dhanka shanqada gabdhihii haatan sanadadan dambe waxay ku dadaalayaan inay wax bartaan waalidiintii waxay kula dadaalayaan inay wax bartaan ilaa heer awalkii hore waxaa la arki jira gabar dugsi sare gaarta lama arki jirin inay dugsi dhexe ku ekaato oo heer dugsi dhexe markay soo gaarto oo kale la guursado haatan waxaa arkaysaa gabar dugsi sare dhammaysay jaamacad dhammaysay master dhammaysay b h d dhammaysay saas oo ay tahay gabdhihii doorkooda aad baa looga gaabiyey meeshii shaqada waxaa loo baahnaa in loo sameeyo gabdhahii iyo ragga yacni in loo kala qaybiyo laakiin bulshadeena waxaad ka arkaysaa meel idil shirkad ilidiloo weyn aadan arkaynin hal gabar ka shaqayso marka gabdhihii aqoonto iyo wixii ay soo barteen soo lama dhihi karo gabdhaha kale oo hadda wax baranaya niyadjab ayaa u tahay waxaan ka codsanaynaa shirkadaha waaweyn xawaaladaha dhammaantood gabdhaha aamin waaye siiba waxaan kula dadaal waxaan dhihi lahaa xawaaladaha dhammaantood inay ku dadaalaan gabdhaha inay shaqaalaysiiyaan meeshii shaqada ee ragga ay toban yihiin waa in gabdhaha ama shan laga siiyaa shan iyo shan laga wada siiyaa haddii laga siin karin waa in gabdhaha qayb ka mida saddex afar laga siiyaa anigoo ku hadlaayo magaca gabdhaha ku nool magaalada kismaayo waxaan baaq halkan oga dirayaa dhammaan wasaaradaha khaasatan wasaaradda haweenka in ay ka taakulayeen gabdhaha siday shaqo ku heli lahaayeen in la siiyo gabdhaha fursadii ay shaqada ku heli lahayn in la siiyo maahan in laga saacideyna gabdhaha aqoonta way leeyihin saacideyn uma baahna lakin waxay u baahan yihin in fursadaha loo soo bandhigo in laga qaybgeliyo ayay u baahan yihiin haddii gabar maanta ay wax codsato ay meel siifi geysato siifigeeda waa laga soo tegayaa lama soo qaadanayo marka waxaan ka codsanayaa dhammaan kambaniyaasha waaweyn in gabdhaha fursad la siiyo ay ku shaqaystaan